marka hore dareen cusub ayaa xildhibaanadu ay la soo baxeen maalintii shalay iyaga oo ka hadlay arrimo masiiri ah oo dadku ay aada u soo dhoweeyeen dareenkan cusub ee xildhibaanadu ay la soo baxeen maxaa xilligan keenay waa cabdishax horta waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga idaacadda iyo dhammaan shaqaalaha iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo dhegeysanaya programkan waan salaamaya salaam bacdigeed maxaa la yidhaahdaa wax gaaro cusub oo maxaa la yidhaahdaa hadda soo kordho gooniyu ma jiraan waxaad ogsoon tahay culeysyo badana soo jiray wakti badan baa lasoo jiitamay waktigan baarlamaanka markii la furay oo dambe laba sanadood yaa waxay u dhammaatay xukuumadda iyo dawladda oo dhan maxaa la yidhaahdaa macal baarlamaanka ay waxay buuxiyeen laba sanay buuxiyeen dadka siyaasiyiinta hoose siyaasadda ka shaqeeya oo aan shacabka masale oo la aaminayna waxay ku qasban yihiin inay xisaabiyaan muddadii ay xilka joogeen wixii dalka u qabsoomay iyo wixii aan dalka uga qabsoominin waxaa aada u batay maxaa la yidhaha cabashada shacabka oo ay aada uga cabanayaan xukuumaddii uu baarlamaanka golaha shacabka u igmaday inay maxaa la yidhaahdaa ay dalka maamulaan culeysyo fara badan baa soo laalaabtay wax fara badan oo iskaashadaa waxay keeneen marka in xildhibaanada isweydiiyaan oo yidhaahdaan war dariiqas igu socdaa sax ma yahay mise maxaa la yidhaahdaa wuxuu u baahan yahay in la fiiriyo waxaa soo baxday inaan dariiqa hadda lagu socdaa uusan ahayn dariiqii saxda ahaa taasaa keentay marka in maxaa la yidhaahdaa laga hadlo oo la yidhaahdo sidaan in wax laga bedelaa yaa yaa muhiim ah oo hadda dhibaato ah oo dhacay ma jiraan laakiin xildhibaanadu waxay badan oo intii hadashay iyo in ka badan oo xildhibaanaha waxay go-aansadeen inay maxaa la yidhaahdaa soo jeediyaan in laga wax laga bedelo qaabka hadda ay dawladdu ay u shaqaynayso waa tahay dhibaatooyinka aada sheegteen waxaa ka mid ahaa colaadaha beelaha ku salaysan hadda waxay ka jiraan mudug iyo gedo ayaa ugu daran luuq colaadahaas ma baarteen maxaase soo celcelinaya dagaaladaas qabiilka ku salaysan horta marka koowaad walaalo waxa waaye ahaanteyda waa tacsiyeynaya sida runtii ah colaadaha soo laalaabtay oo ka jira gobolada dalka qaarkood ka jira waxa weeye waa iska nasiib darro weeye waxay ku tusinaysaa weaknesska iyo iyo jilacsanaanta dawladdu aanay association ka bixinaynin oo aanay gogol dhig gogol u samaynaynin oo aanay maxaa la yidhaahdaa dadkii isku keenaynin oo aysan heshiisiintii iyo maxaa la yidhaahdaa dadkii xoogtaha dhex yaalla kala ka shaqayntoodii aada moodid meeshii la rabay inay ka gaabiyaan waa waxyaabaha aan hadda aaminsannaha inay gaabiska guud uu ka yimid walow dalku uu yahay system federaal ah oo eryooyinka dagaaladu ka jiraan dowlad goboleedyo maamullo madax banaan ay ka shaqeeyeen haddana dowladda federaalka ahi waxa weeye waxay kulligood ay la shaqaysaa dowlad goboleedyada dowladda waxaa loo igmaday waxay tahay inay xal kasta oy xal u heli karaan ay raadiyaan taasaa marka waxyaabaha dhaliisha ahay ka mid tahay waa tahay ekutladda xildhibaanadu waxyaabaha ay dhaliileen waxaa ka mid ahaa qaabkii loo wajahay dagaalka muddo laba sannadood ah ayaa hadda muddoxileedka xasan sheekh uu uu sii dhaafayaa dhaliishaas ma la dhihi karayaa yaro waad ku fududaateen waayo madaxweynuhu dad badan waxay leeyihiin waxba ma aanu reeban intaasoo mar ayuu diyaarad ee raacay marka soo lama dhihi karayo waad yar fududaateen
horta waa mahadsan tahay maxaa la yidhaahdaa udayd iyo iyo iyo degdeg iyo maxaa la yidhaha gaabis midna maaha maxaa la yidhaahdaa in laba sanadood ay qaadatana waxa weye wax runtii la dhihi karo dariiq saxa lagu socdaa ma ahan waxaan aaminsannahay inaanay laba sanadood ay tahay ay ku badan tahay halkee wax ka qaldan yihiin marka
kulley kulley waxaan qaabka istraatiijiyada dagaalka loo aaday iyo qaabka loogu talagalay waxaan aaminsannahay inuusan ahayn qaabka saxda ahaa ee lagula dagaalamay ciidamo aada u fara badan oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo badan oo runtii qiimo badan ku dhexle ummadda soomaaliyeed yaa maxaa la yidhaahdaa ku maqan dhinaca kale waxaad soo noqotay wasiirkii arrimaha gudaha wax badan ayaad og tahay madaxweynaha slogankiisii oo aada la socotaa ahaa soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah slogankaasi boqolkiiba inteebaa ka hirgalay baad is leedahay
waa mahadsan tahay slogankaasi ahaa soomaali heshiisa ummaddan la heshiisa aada u qurxoonaa soomaali heshiisa dunida la heshiisana hadda maantayto aada uma muuqato macadda waxaan is leeyahay sloganku waa qurxoon yahay laakiin magacaas qurxoonaa shaqadii la rabay laguma qabanin maantana ma taalo oo adigaa hadda ka wada hadlayno qabaailada soomaalida oo isdilaysa oo ka badan waktigii horsay ahayn kasii badan xiriirada dibaddana hadda un dawladaha darska nooca laga celinayo dalkayaga laga celinayo boobaya maxaa la yidhaha soomaaliya oo aan dawlad jooginin baysan xuduudaha usu gudbisanin maantana waxaa arkaysaa inay damaacinayaan xuduudihii iyo badihii soomaaliya marka waxaan si leeyahay slogankaasi haddii soomaaliya heshiisa dunida la heshiis ah ay imaanayso weli waa dhimantahay kulli hadda ma hayno kolley arrimo badan oo masiirka taabanaya ayaad shalay ka hadasheen laakiin narrative-ka ama waxyaabaha aada diiradda saarayseen dhinaca badda marka la fiiriyo iyo m o u-gii abiy axmed uu la galay muuse biixi arrintaas xoog diiradda uma aydaan saarin maxaa u sabab ah waxaan umalaynaya inaadan fahminin markii uu akrinayay macalimu aad baa looga hadlay meelaha foqska la saareen ka mid tahay in hadda cambaaraynay soo jeeday midna ma baahne qof baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa gole qaraar bay kasoo saareen go-aan cad bay ka gaareen si buuxda waxay uga soo horjeesteen waxyaabaha dowladda etoobiya iyo faragelinta ay ku hayso qof kastoo soomaaliyaana waxa weye waa waajib saaran mar haddii qarannimadii dalka soomaaliya dagaheedii iyo dhulkeedii lasoo wararay in la difaaco waa waajib maxaa la yidhahda dastuuri ah waa waajib qof kasta saaran loomana kala harinin qof gaarana maxaa la yidhaha hadda lagu eedeyn maayo laakiin maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha aan aaminsannahay xukuumaddu meeshii raba inay gaarsiiso ay weli aysan gaarsiinin oo bay ka mid tahay odaarkaysay inuu madaxweynuhu ka sheegayay baarlamaanka dhexdiisa waxaan la fadhiisanay waxaa turkigaa soo kaayeeray iyo kenya maxaa la yidhaahdaa aan dad ugu dirna oo la fadhiisanay iyo go-aankii wuxuu ahaa inaan marnaba aysan aysan lahayn negotiation iyo compromise marnaba aanay lahayn badda soomaaliyeed oo aan qofnana aan lagala negooshin karayn taako dalka soomaaliya ay leedahay ma garan kara aniga marka dadka la leeyahay nairobi fadhiyeen oo ay kala hadlayeen oo madaxweynu dhahayay ayada balantii ku saabsanayd ankara sidii raba waa usoo bixi weysay tii nairobina waxaan ka baqaya inay soo bixi weyso waxaan aaminsanahay marnaba inaysan ahayn go-aankii annagu aan madaxweynaha u diidin in wadahadal laga galo badayada iyo dalka iyo ciidiya taaka dhul ah oo ka mid dalkayga in laga laga gardo gortan saabka nooguma jirno dhinaca kale ee wararka waaweyn ee soo baxayey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa mar madaxweynaha wuxuu sheegay in al-shabaab ay la wada hadlayaan marna wuxuu sheegay inaysan wax wada hadal ah la gelayn labadaas hadal maxaa keenay bay kula tahay xilligan isku waqti weliba madaxweynuhu asaa sheegay shalayto baarlamaanka sheegay inaan jirnin wax wada hadalaho lala galay is jirnin sidoo kaleetana madaxweynuhu mar waraysi laga wareysanayay isagoo jooga waddanka norway joogana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal inuu la gala diyaar u yahay uu sheegay weliba si qoto dheer u tilmaamay inuu maxaa la yidhaahdaa uu diyaar u yahay laakiin hadda waxaa muuqatay madaxweynuna inuu sheegay oo yidhi ma jiraan wax wadahadal ah horeyna u sheegay oo yidhi diyaar baan una haddii la wada hadlaayo wixii jira kulley waan soo bixi doonaa waa ta gabagabada ayaan ku dhownahay cabdisamed waxaa jira caalamka aflaan badan oo laga sameeyey qabriyada ama qabuuraha soomaaliya waxaa lagu arkay filimaanti qaar ee qabuuraha oo toos loo jilayo oo dadkii xabaalaha ku aasnaa lasoo saarayo arrintaas ka waran
waa mahadsan tahay wax dhaqanka suuban oo soomaalida islaamkaba ku salaysan ma ahan in meyti loogu tago qabuuro oo laga soo qubto baahi kaliftana hadda aniga caqligaydu ma tusinaya sababto ah dhulalkii kale oo dawladdu lahayd baa la iibinayaa oo dawladdu ay faasaxayso aad ka warqabtaa dhulal fara badan in dib loo iibiyey baahi keeni karta qabuuraha in loo baahdo oo meydkii la xorma dareeyo oy ka mid yihiin dad dalkan soomaaliya usoo kifaaxay wakti badan usoo shaqeeyey lafahoodii dib loo soo qufo waa dhan weliba si aada uga uga baxsan dabciga wanaagsan in loo isticmaalo oo dadkii la yidhaha qaata dadkiini muddo yar kula carara oo la baxa labageeriyaad bay ku ahayd shacabka soomaaliyeed runtii aada waxaa looga fiirsaday ma ahayn tallaabo aan run ahaantii dowladnimo iyo iyo iyo iyo dabci wanaagsan midna aan ku salaysanayn bay ahayd haddii aad madaxweyne ahaan lahayd oo baahi ay kaa soo geli lahayd ee ma fogi lahayd mise waad ka maarmi lahayd
hadday imaato baahi aan laga maarmi karin aniga madaxweynaha inaan ahayn sha- shardi ma aha laakiin hadeerta aan la joogo hadday timaado baahi laga maarmi waayo oo qasab ka dhigtay in dhulkaas qabuuraha ah oo dad ku duugan yihiin la isticmaalo qubuuraha dhulka adduunka aan ku nool dhan wada qubuuro wey dad baa ku duugan laakiin qaab ka duwan baa loo isticmaali lahaa marka koowaad usbuuc yar wiigii hore iyadoo lagu duugaayo dad lagu duugayo yaa wiigi oo isla maantaasna laleeyahay dawladda inkarayso leedahay ma jirto qof la yidhi qabuuraha wax lagala baxo yaa wiigi dambaan lagala hadday inta xiraan sanad iyo laba sanadood ka joojiyaan dadka lagu duugaayo markaas waxaaba suurtagal noqon lahayd in had wixii looga maarmayo la sameeyo laakiin shalaa lagu duugaayay maantana waa laqufaaya xoogaa waxaad moodaa wax dowladnimada ka weyn ka- aan ku habboonayn wey Ee, dowladdu hadda waxay leedahay waa laga maarmi waayey taas in loo garaabi karo ma kula tahay
hadii laga maarmi waayo qaab loo maro ayay leedahay waktiyay leedahay gaaladaa tiraahda wadamada gaalada ay yidhaahdaan qabuuraha boqol sano iyo ilaa iyo laba boqol oo sano ay u qabtaan inaan la taabanin marka la rabo in loo isticmaalo dan guud loo isticmaalo intaa la garan waayaaho ma garan karo sabab keeni karta in la ogolaado maantana wax lagu duuga berrina lasoo qufo ogaa waxay ahayd wax aan runtii aan ku wanaagsanayn dowladnimada soomaaliya waata ugu dambeyntii waxaan xasuustaa ee, labadii kun iyo lixdii al-shabaab ayaa waxay soo fageen qabuurihii talyaaniga markaas culimo uu ka mid yahay sheekh cali wajiis waxay sheegeen inay xaaraan tahay arrintaas haddana waxay yidhaahdeen ee, waa caadi oo waa la fagi karayaa qabuurihii soomaalida taas ka waran maxay kuugu muuqataa waxay la tahay dee waxaas arrimahaas waxay u baahan tahay dadka culamada in la weydiiyo laakiin waxaan ku sheegayaa wax caqligiisa ogol yahay oo oo- oo diinta islaamku ay raalli ka tahay ma ahan in inta la galo qabuuro lasoo qubto meydkooda lasoo qubto wixii la doonaba ha loola jeediy haddaanay ahayn sababihii sharciga ahaa oo la yaqaanay oo ay maxaa la yidhaahdaa en- en culammadu isku waafaqsan yihiin haddaysan ahayn haddaysan ahayn in laiska quftaa meel ay ku taalla ma arko marka sheikhu hadduu maalina yiri waa sax maalina uu yiri sax maaha waa la weydiinaya haddii uu markaas isagu sida sharci u keenayo waaya hal su-aal ayaan raacinayaa maadaama hadda kudlad aad tihiin oo arrimahan ee, taagan aada u istaagteen ma laga yaabaa in aad ee, mowqifkiina ka laabataan ama aad caburin la kulantaan Ee, maxaa yeelay afrika siyaasiyiinteedu ama madaxdeedu ee, uma bisla isla xisaabtanka iyo accountability-ga marka ma laga yaabaa in ee, culays la idin saaro oo aad iska aamustaan
mar walbaba markii un aan ka hadlayna waa dareemaynay inay jiri karaan dad naga fikir duwan inay jiri karaan xukuumadda la eedeynayo maanta iyagu baawarkeeda ay xo- dowladnimada haystaa oo ay si kale u arki karto in culaysyo kale oo sharci darraa iska imaan karaan inta baa ku talagalsanna ilaa idankiisa waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqayno si daacad ah inaan mar walba wax kasta ka hormarin haddii ilaa yidhaahdo